ama wax mucayana ama wax mawsuuf oo sifaat sifaat salam wayajuusu waa banaan yahay xaalan wa muajalan mid xaalaah oo hadda farasaara iyo mid madalaysan oo mudda waa la ohan karaa meherka hal sana ka bacda la bixinaya laba sana ka bacda la haddii laga aamuso aan wax la sheegin xaalu iska noqonaa midkan soomaalida o dhan waa iska xaalow midka soomaalidu waa iska xaalowey hadda inuu bixiyaa qofka laga rabo muajalna waa kii muddo loo qabtay wa caynan cayn buu noqdaa caynta xoola ahaa dhul ahaa wax ahaa shay cayna wadaynan wa caynan buu noqdaa cayntu waxa weye waa shay loo jeedo hortiisiiya dayntuna waxa weeye waa looma jeedo maalan tobankan neef oo la sifeeyey oo layidhi intaasoo neef oo saasa ama lacag intaas la eg lacagtu mucayan ma hadii la lacagtu waa taas waa mucayan haddii la yidhaahdo lacag intaasoo muxuu ahaa intaasoo boqol oo kun la yidhaahdo intii boqol waxay noqonayaan dayn ninkaani hadduu rabo lacag hadda uu haystuu bixinayo hadduu doono lacag meel kale u taallu bixinayo lacag mucayan oo meel ku go-an maahani waa dayn isaga lagu leeyay marka caynan wa daynan labadaba waa gelka wa manfacad manfacaduna maxay tahay manfacadii waxay noqon kartaa shay nafciya maalan naagta qur-aanka berideeda lagu nikaaxiyo oo kale waxaa suuragala inay tiraa laga dhigo gurigan muxuu ahaa muxuu ahaa manfacadiisa hal saw guryaha qaarkooda oo meel suuqa ku yaalo laga yaabo guriga ijaarkiisu inuu badan yahay hal sanay manfacadiisa iska leedo hadday rabta ijaaranaysaa wax ku samaynaysaa marka manfacana waa noqon kara wa tamlikuhu waa hananaysaa bitasmiyati magacaabiday ku hananaysa tasmiyada waa waa la magacaabay magacaabidda la magacaabay markii la nikaaxinayo waxaa leeyahay gurigaasaa lagu siiyey meher loo siiyey waa la magacaabay haddaba waa iska milkinaysa ayadaa tasarufkiisa hore ka gelaysa xoolo nool hadday ahayn intaasoo xoolaha muuqata waa loo magacaabay intaas xoolahan ku nikaax lagu nikaax xoolihii marka waa loo magacaabay waa magacaabay mucayan weeye xoolahaas waa waa ku milkinaysa wa tatasarafu fiihi waa ku tasarufaysaa bilqabdi qabdaysin markii gacanta loo geliyay maamulanaysa weli hadda xoolahan la siiyey gurigan la siiyey hadhowteeda nus inuu ka laabtana suuragal weli wey inay hadhowteed wax kasoo laabtaan waa la sugaaya lakin hadda waa iska maamulanaysa wayastaqiru waa sugnaanaya bidukuuli gelitaan uu u galo haddii ninkii u galo meherkii waa u sugnaada hadduusan u gelin waxbaa kasoo noqon doonaa dhowtadii aw bimowti axadihimaa midkood inuu dhinto qabla dukuuli intuusan gelin waa la nikaaxiyey ninkii baa dhintay naagtii baa dhimatay meherkii waa sugnaa adii naagtii dhimatay asagoo aan u gelin meherkeedii kaamil weeye dadkii dhexda ayaa qaadan isaguba ha ku jiro ad intii asaga kusoo toosta maalinta kalu iska bixina walahaa waxay leedahay an tamtanica inay diido min nafs tasliimi nafsihaa nafteeda inay dhiibto gurigii gasho xataa taqbidahu ilaa ay qabdooto in kaana xaalan hadduu hadduu xaala yahay meherkii faraha la isaar waa odhan karta fa in sallamat nafsaha hadday dhiibto ilayhi ninkii oo fawadi ah u tago qabla alqabdi intaysan wax qabdoon oo aan waxba gacanta loo saarin saqada xaquhaa xaqeedu waa dhacaya min alimtinaac hadda kabacdi ma diidi karto maxaa yeele meherkii waaba dhammaaday xaalkiisa waa sugnaa awal haddii ay diido oo wax laga waayo waa la furi lahaa nus un bay ku yeelan lahay nus baa ka dhici laha lakin hadda wax dhacaya ma jiraan hadda wax dhacaya mar haddii u galay oo iyadu isdhiibtay oo u galay hadda kabacdi wax dhacaya ma jiraan marka madi meher shardi la siiyo mar hadda shardigaasi waa dhammaaday wain waradad furqatun haddii kala tag uu yimaado min jihatiha xaggeeda ka yimaado qabla dukuuli intaan loo gelin ilaa furqadii hadda lasoo sheego ama fasaqa ama wax ku imaanaysay marna ninka xaggiisay ka imaanaysaa marna naagta xaggeeday ka imaanaysa marka wuxuu yidhi haddii furqo xaggeeda ka timaado qabla dukuuli intaan loo gelin biana aslamata inay islaamtay labadoodu gaala isla ahaayeen muslim waxay isla ahaayeen kitaab ahlu kitaab iyadayaa soo islaamtay naagtan muslimka ninka ahlu kitaabka ahay ma qabi karo aw irtadad waa ridowday labada muslim ba isla ayaa ridowday saqada almahru meherkii waa dhaca wax mehera malale maxaa yeele fasaqu xaggeedu ka yimid aw min jihatihi xaggiisuu ka yimid fasaq fasaq furqadaana waxay ka timid ninka xaggiisa asaga bian aslama inuu islaamay aw irtada inuu ridoobay ow dalaqa asagu furay saqada nisfuhu niskiis baa dhaca wayarjicu waa laabanayaa fii nisfihi lbaaqi fii nisfihi niskiisina waa ku laaban haddii furqadu xaggiisa ka timid oo qabla dukuul ay tahay nis baa ka dhacay ويرجع في نصفه نسكيسنا waa ku laabana in kaana baaqiyan baaqi haduu yahay bicaynihi cayntiisa sheegay haduu sidiisii u yaalo nasbu qaadana وإلا فنصف قيمته هدو سن باقي هينو شيء تلفي أما وحلقة بدلي سكرة وبدل مي لقضاي لبحشي لسمية نصف القيمة قادنا شيء عن قيمه سوين مسواها أقل ما كانت انتي تاي مركا ويرتاي من العقد إلى التلف ما انتي للنكاحية إلا شيء عن انتي ما انتو قيمة يري هاي هي قيمه سلا برق العشانة هدو شيء انتي dhimasho keligeeda dee uu iska dhintay maahan haddii la gaday inay tasarufto maamushay lahayd waa la gaday waa waa la tasarufay wixii gacanteedii waa ka baxay fain kaana zaa'idan hadduu zaa'id yahay mid ziyaada ziyaadatan munfasilatan ziyaada munfasila ka soocan rajaca fi nisfi nisfii wuu ku laabana duuna ziyaadati ka soocan shaygii waa ziyaad maalan xoolo nool buu ahaa xoolihii baa isdhaldhalay markay afartan neef oo ari ahayn afartan kale ay dhaleen maantiin waxaa la afartankaan neefka lagu nikaaxay afartankii banaanka ay dhoobnaayeen ayadaa gacanta loo geliyey afartankii afartan kale ay dhaleen isagiina uma gelini waa furan marka wuxuu yidhi rajaca fi nisfi duuna ziyaada xoolahan jooga afartankii horeo joogay nuskood buu ku laabanaya labaatan buu ceshanaya laakiin ziyaadadii u laaban ma kuwaan dhashay milkigeeday ku dhasheen ayadaa iskaleh rajaca fi nisfi duuna ziyaada ziyaadadaas marka waa ziyaada munfasila xoolahan waa ka go-antao ziyaada baa gaar u taagan geed buu ahaa miro badan baa laga gurtay mirahaasi waxa weye waa ziyaada gaar u taagan aw mutasila mid la xiriirta ziyaada la xiriirta xoolahaani shalay waxay ahaayeen xoolo weydahoo caatahay ahaayeene waa cayileen qiimahay shalay baxahayeen maahana qiimo ka badan bay maanta bixi karaan wuxuu ahaa waxa meherka loo bixiyay addoon ummi buu ahaayo waxbaa la barayoo sancuu bartay oo haddaa qaali wey laakiin sancadii ma laga jari karaa ninkii lagama reebi kara sancadii ziyaada mutasila wey wax gaar uga go-an maa ziyaadadu waa ziyaada mutasila la xiriirta wey xoolaha cayilkaan ay cayileen waa ziyaada la xiriirtay wax gaar uga go'i kara maa aw mutasilatan ziyaadadii ziyaada la xiriirtay ahayd تخيرت ناقتها خيار قرانيس خيار يلانيس بين رده نعلس زائدا وبين نصف قيمته قيمه نسك زين بح انت لا قيمه يا اما نسحب بحسه اما اسو زائد تسايس كي يعلس خلاص بتكون بيلا هذا وا زياده ايضا لفتها waxa soo gali karan shaygi waa nusqaan ayaduna waa soo gali karta وإن كان ناقصا هذو ناقص yahay shaygu waa shaygi waa jooga laakiin waa nusqaan تخير خيار بو يلنه بين أخذه ناقصة نسوه ناقصة إنه إسك قادة يو نصف قيمة نيفف كي شري وعي لنا ما أنت ويد بين نقدين وقيمة قابلة قوين ما هي مركا هدو دوننا نص ناقص وإسك قادة دونا دونا قيمة قادة ماشي أسوى مهر كي لكلا عشان هي أو نص ولا من هي نص كساسة ولا في الجلة هذا وحو الربع وحلي مهر المثلي هي مرر بدن نقص ولا لابتين مهر المثلي محوي wuxuu yidhi uma mahru lmili mahru mathalku huwa maa yurqabu bihi wixii lagu doono weye fii milihaa naagtaan oo kale wixii lagu doono wey wixii dadku ku rabaan oo ku guursadaan kaasaa mahru mathal fa yuctabar waxaa la fiirinayaa biman yusaawihaa midii la simanoo min nisaai casabaatiha ka mid a fi sini da'da والعقل عقل والجمال قروحه واليسار حول قبيده والثيوبة قروبنمده والبكارة قبرنمده والبلد بلد intaasoo dhan mid walba mid wax farqi keeni kara wax farqi keeni kara oo dadka waxaa suuragala sida ay bilaada u kala degan tahay bilaada laftooda dabeecadooda kala duwanoo meherkooda bilaada waa kala duwanaan kara bilad hebel waxa meherka loo bixiya bilad hebel waa kala duwanaan kara dadka nafsadooda waxaa suuragala inay sinji sinji meher u kala duwan yihiin oo meherka maalan qabiilo fulaan ay isticmaasho midka qabiilo fulaan isticmaala inay kala duwan yihiin marka ayada casabaadkeedii haweenkooda midii lamida oo da'deeda oo caqligeeda leh oo quruxdeeda oo kale leh oo beledkeeda waxyaalahaasaa lagu qiimeeya فإن اقتصد أيضا دي لقار نقطة بمزيد زيادة أو نقص نسقان روعية ذلك والدورة هوانكي أو بلد كذا qaraabadeeda wixii lagu guursan jiray wax dheeraad ah ay leedahay oo lagu raaci karo aqoon iyo wax lagu raaci karo ayay leedahay marka taasna waa la ilaalinayaa iyadana waxbaa loogu kordhin nusqaan bay zaa'id la tahay oo dadkii ayada nooceeda oo kalena waxbay uga nusqaansan tahay nusqaantaasna waa la ilaalina waxbaa looga dhima ruuciya daalik marka mehrumasalka casabaadkeeda loo laabanaya fain lam yakun lahaa casabaatun casabaad haddaysan lahayn oo min annisaa'i haweena fa bilarxaami arxaamtii baa la fiirinahayaayo dadka hooyada xaggeeda ka socda wailaa haddaysan arxaam jirin fa binisaa'i beladiha magaaladeeda haweenkeedaa la fiirinahaya waman yushbiha midii shabah marka mehrumasalka saasaa lagu qaymayna qaraabadeeda beledkeeda haddii la waayo haweenka beledkeeda jooga waydaa casara marka mehrumasal maanta uu waajibo mehrumasalku saas ugu qiimaysay waydaa casara haddii uu faqiiro bilmehri meherkii qabla dukhuuli gelitaan horteed fal hal fasu fasak way laa ninkii meherkii keen baa la yidhaha soo aan weli u gelin waxa maba hayaba waxaa suuragala inaa iska fasakhood tiraa bis haddaan meherba ka waayo wax dambe iguma dhimaneen ah waa ka fasak hadday fasakhatana meeshaas marka wax meheriba ma jiraan waa la kala tegay aw bacdahu bacda dukuul markii hore lama warsano waa u galay markaas kabacdi ayaa la meherkii keen waxba ma hayo falaa la fasakhi maayo fasakhu hadda waxba kordhin maayo la fasakhayo hadda waxba kordhin maayo meherkii sidii bay ugu lehay awalna waa kula haddana waa kula wax kordhaya ma jiro fain ikhtalafa hadday isku qabtaan fii qabdi sadaaqi sadaaqii qabdooshadeedii falqowlu qowluhaa qowlkeedii isaga wuxuu yidhi meherkii waa siiya iyaduna ima siin asal waxa wey inaan meher la siin markhaati lama hayo isagaa la dhaarina ayadaa la dhaarinaya baan le maxaa yeele asalku waxa wey waxba inaan la siin aw fil wadci ayay isku khilaafeen ayadana waxay leedahay waa taabta isaguna wuxuu leeyahay ma taaban wax markhaati lama keeni karo asal waxa weeye cadam alwadci marka asagaa la dhaarinaya faqowluhu qowlkiisa فالقول المقبول باليمين قولها أو في الوضع فقوله القول المقبول قوله ومن وضع امرأة ناق نكي كجماعي بشبهة أو في نكاح فاسد أو زنا زنا وهي مكرهة حال أيضا لخصبي واق ودرقيي لزمه مهر المثل وكل لازمه حدكي وحي للمر لها وقار كيس هذه زنا تهي مدان شبهة النكاح بقى لما يودها ينو صحي هي آه نكاح فاسد هو النقضي أما شبهة كجرته آه shubhada markaad nikaaxa faasidka hadda uu kala saarahayo waxaa suuragala shubhada wuxuu leeyahay maalan naagtiisii unooday ayaduna ma hadlin ayadoo qof iska midhaa dufaysan bay ahayd isaguna naagtiisii unooday waa u tegey marka shubhadii saasuu ku fasira kolleyba laakiin nikaaxa faasidka waa iska nikaax shubha أو زنا وهي مكرهة أيضا على خصبة لزمه مهر مثل هي كجر أو زنا إكراه وإن ضاوعت الضير هل كل نقطة على الزنا زنا دي هذا كو أضيع فلا مهر لها مهر مال لا لا فاسدون وحيث ضلقت مثلا ما يشاء سوحو قجل يا سومالي أنت بدن باي سنة قولوا لي متعة حاليا ناكت مهر كوالس هي والس هدي محو ahaa nikaaxu furiinku uu ahaa furiin oo muxuu ahaa rajci uu yahayna waxaa la siiyey nafaqadii saddexda bilood ama nafaqadii ciddadaa la siiyey haye maxaa kaloo dhiman xaq kale meesha ma jiro marka xaq kalaa meesha weli ku jira oo la yidhaha mutca oo inta badan ba laga yaabo dadka inaysan kaba sheekaysanba marka mutcada qur-aankii baa sheegay mumaticuhuna cala lmuusici qadaruhu cala lmuqtiri qadaru mutcadaas marka naagta leh waa tuma midaan lahaynse waa tuma wuxuu yidhi waxaytu dulliqat markii la furo washadrul washudira almehru meherkiina la kala baray laa mutcata laa mutcamar haddii naagtii la furay oo nusfulmeher ay qaadatay oo aan weli uusan u gelin nusfulmeher qaadatay mutcamale inteedaasay ku tegaysa وحيث لم يتشطر مركوس المهركي كلبر من إما بأن لا يجيب شيء لا يجيب شيء شيء واجبين وكالمفوضة تي سبنك تي إذا دلقت مهرلان هل يقولي تري إذا دلقت هذه الفرو قبل الدخول والفرد أنت لو قلينو وإحنا لو قدرين مفوضة أنا واحد واحد تري مهرلان هل يقول نكاح مهرلان هذه لو نكاحيي هذه نمكو قلنا مهركو اسكو واجبه haddii intuusan u gelin wax u qadaro oo yidhaahdo intaasan ku qadaro inta raalli ku noqotan intaasaa meherkeedii noqonaysa haddii la furo ayadoo aan waxbana loo qadarin una gelinna meeshii waxa maba yaallaan maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariid إما بأن لا يجب شيء وحين سواجب كالمفوضة وإذا ضلقت هذه الفروع قبل الدخول إنت لو قلنا والفرد إنت وحلو قدر أو بأن يجب الكل مهر كيونا إنه واجبي وي كالطلاق بعد الدخول وفرين كي قلتان بعد يسهل وجب لها المتعة متعة واجب مركا متعة هناك تقول واجب يسهل وأناك مهر نسكيس أنقاض مهر نسكيس ما يسقاض مهر كيونا كامل هاي قادتي أما وحوم ما بقاضم أما مهر كيو كامل هاي قادتي ama waxba ma qaadana mufawdadaas ah intaan waxba loo qadarin baa la furo loona geli marka mutcay leedahay soomaalida marka haweenkoodu intay u badan yihiin mutcay leeyihin maxaa yeele naagtii ninkii waa soo wada dhaqmi jireen intaasay joogeen maanta dambaa la furay mutcay leedahay meherkii oo kaamil hadda hala siiyo mutcaan waa lagu daray wahiya shay-un shay weeyo yuqadiruhu lqaadi qaadigu uu qadarahayo biijtihaadihi ijtihaadkiisa hadday labadooda wax kusoo heshiiyaan hagaag hadday wax ku heshiin waayaan qaaligaa dhex gelaya isagoo wax qadaraya ويعتبر فيه وحفيرنا حال الزوجين لبدا الزوج حال كود ومن كان عدو وحقبه يعدو فقيري وفيرنا ayada nafsadeeda ee waxba ku qiyaasmi karo tii awal markii hore meherkeedu badnaa iyo midda yar waxba meesha ayada lafteeda qiyaas soo gali kara quraanku si hadda midku aad u magac dhabay waxa weeye waa ninkii calal muusici qadaru wa calal muqtiri qadar nin walba tabartiisa ayuu ka qaadan والله سبحانه وتعالى لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد mar haddii nikaaxiina laga soo hadlay meherkiina laga soo hadlay marka iyaduna masalo kaleo meesha la xiriirto ah welimadii oo nikaaxaas iclaankiisa ku saabsanayd welimadaasaa marka uu galay faslun fi lwaliima waliimat lcursi sunna weliimada oo arooska waa sunna waa jidaysan tahay nabiga sal allahu calayh wasalam waa amray awlim walow bishaatin waa kii cabdiraxmaan ibni cawf saas ku yidhi wasunnatu an yuulima bishaatin sunnadu waxa weeye neef inuu ku weliimayo hal neef iyo wixii kasii badan wayajuusu waana bannaan yahay maa tayasara wixii sahlanaado min aطacaami cuntaa haddaan markaas neef iyo hilib iyo wax noocaasaba la heli karinna wixii kaloo cunta sidii welimadii safiya bintu xuyeeyo oo laysku soo dardaray waxyaalihii markaas laha haystay ayaa laysku soo dardaray marka wixii sahlanoo cuntaana waa noqon karaa marka ayada meelay ku go-an tahay male waxaan rabaa israaf iyo istustus iyo waxaas noocaas inaysan gelin waman duciya ilayhaa ninkii loo waco lazimahu lijaabatu ijaaba laazim ku ah inuu ajiibo saa'iman kaana mid soomana haya aw muftiran mid afurana haya ama ha soomanaado ha afurnaanaadee ninkii loo wacana inuu ajiibaa waajib bay ku tahay waman lam yujib idacwata faqad cas hadduu cudurdoor leeyahay cudurdaarkiisu isaga wuxuu noqonayaa mas'alo oo gaarkeeda oo cudurdaarkaasi waxbuu ka baajin karaa faidaa xadara hadduu meeshii tago nudiba lahu waxaa la sunneeyaa alaklu inuu wax cuno saasaa sunno ah si dadka qulubtoodii ay raalli u noqoto u farax hadduu afuran yahay marka inuu wax cuno walaa yajibu waajibsa maaha oo haddii la wacayo meesha uu tago ilaa wa ilaa inuu wax cunaa khasab maaha markaas waxaa suuragala inuusan cuntaba u baahnayn hadduusan u baahnayn inuu isku dirqiyo lagama rabo fain kaana saa'iman hadduu yahay mid sooman taawucan soon sunnaa walam yashuqa uusana dhibayn saaxiba alwaliimati waliimada nin kale soomuhu soomkiisu uusan dhibayn fa itmaamu soomi soomka inuu dhammaystira afdalu fadli badan wax hadda cibaadadii loo jebiyaa ma jiro ninkii raalli buu iska yahay waa sooman yahay markii leeyahy waa u cudurdaaray marka inuu soomkiisa dhammaystirto ayaa fadli badan hadduusan saaxibulwaliima dhibayn وإن شق عليه صومه على صاحب الوليمة صومه صوم كيسو هدور نبه ينا فالفطر أفضل إنه أفره هي أفضل بل كاسو وحوي وصوم كسنة داو صوم نفل أما صوم فردي أسيغا ما ولا فري كرب صوم فردي أسيغا لما فري dadka welimadale waa loo sheegahaya waa soomanahay soomku farad weeye bis marka haddii inay dhibsadaan laga cabso waliwujuubi lijaabati shuruudun ajiibista waajibideeda shardiyaal baa u sugnaaday alayk salaam shuruudun shuruud baa u sugnaaday شرط الأول وهو ألا يخص إن أوسنجاري بها دعودي الأغنياء ذك مالقبين دون الفقراء فقراء كسوك فقراء أنتو رابوا وأمم سنة أغنياء مالقبين وعنو ولماذا هدي وقت لي مد أشر بدن وحوي مدي آه نك ربنا لو دي ده نك أن ربنا لو وعد مركز inuusan aqniyada ee dadkii oo dhan wada duuduub ama xaafadda dadka degan ama macaarif ama siduu wax ku wacahayeyba waa inuu dad isku duuduubo wa an yadcuuhu waa inuu wacaa fi lyawmi alawal maanta ugu horeysa fain awlama alaaata ayaamin saddex maalmood hadduu weliimo sameeyo fadacaahu fi lyawmi athaani uu waco lam tajib waajibi mayso aw fi thaalii midka saddexaad hadduu wacana kurihat ijaabatu oo xadiidkii ku saabsanaa weliimadu maanta ugu horeysana inay sunno tahay maanta dambana maanta labaadna maxay ahay maanta dambe riyaa sumca saasaan malay xadiidkaasoo kolleyba sanadkiisana wax ku jiraan laakiin markii la isku geegeeyo ee dariiqyadiisa wax soo bixi kara xadiidkaasuu fiirinhayaa markaasna waxa weeye waa haddii aysan ku khasbin dan aysan ku khasbin iftikaar iyo wax noocaas ay ku jiraan laakiin haddii gurigiisu cariiri noqdo oo dadka uu rabo inuu wacana badan yihiin oo maalin walba intii markaas oo qaadi kara keeno markaas waa socon karta waa ka bukhaari keeni jiray qisadii siirin uu leeyahay awlama sabcata ayaam hadduu guri yar qabo oo intaasoo macaarifana uu rabo inuu keeno marka mar walba intuu maantaas imaan karta uu keeno dhib male laakiin hadduu faanfaan iyo wax noocaas oo kale ay tahay markaas weeye marka maalmaha la kala qaada wa allaa yuxdirahu waa inuusan soo xaadirin likhawfin minhu cabsi uu ka cabsana ninkan waxaa loo wacayba cabsi laga cabsanayo haddaan meesha loo wicin dhib inuu keenaa laga cabsana marka ninkaas inuu meesha tagaa waajibkuma aha jeclaan iyo ikraam maaha waxaa loo wacaya cabsi laga cabsanayo aw tamacan fii jaahihi ee mansiladiisa uu damcahayo uu rabo inuu ka faa'iidaysto oo dan asaga uu leeyahay ku fushado oo wax baadila inuu la fuliyo raba ama xoolo dad ha u qaado ama saasoo kale ninkan inuu alla dartiis maahana darajadiisaasu jagadiisaasaa damca waxaa ku jira inuu uga faa'iidaysto waalaa yakuuna hama meeshaasna waa inuusan ahaan man yata'addaa miduu ku dhibaatoona dad lagu dhibaatoonahaya waa inaysan meesha oolino hadduu araadil iyo fusaaq iyo dad xunxun meesha iskugu keeno oo ninkii akhyaarka aha dadkan gaala dhex faraysa yidhaahdo inuu iska diida waa u socon karta aw laa taliiqu bihi aysan u munaasab ahayn mujaalasatuhu inuu la fariisto marka ninka uu ku dhibaatoonaya wuxuu noqon karaa dad cadaawad ay isku qabaan oo khatar ay isku yihiin oo inay faraha isla gaaraan suuragal tahay iyo qaar in lala fariistaa munaasab aysan ahayn sida dadkan xunxun oo kale araadisha walaa munkarun munkarna waa inuusan ahaan min zamrin zamrigaasi marka waxa weeye heesaha iyo muusikada iyo waxyaalihi noocaas oo kala iyo wa khamrin khamre haddii meesha lagu cabahayo wa farshi xariirin xariir ku goglan wa suwari xayawaanin xayawaan masawiradiisu calaa saqfin derbiga kore ku dheg derbiga koraa waxaa ku masawiran masawiro xayawaan aw jidaarin ama saqafkii maaha derbigay ku masawiran yihiin aw wisaadatin ama barkino mansuubatin taagan barkimo la taagay ayaa masawiro ku yaalaan wa sitrin daahi daah baa asagana masawiradii xayawaanku ku yaala aw thawbin maktuubin calayhi munkarun mara munkar ku dhigan yahi maradan wax munkara ayaa ku dhigan wa gayri daalika waxyaalahaas oo marka munkarka ah oo meeshaas yaala asagana waa inaysan meesha helin haddii meesha welimadu taalo munkar yaallo qofkii loo wacay inuu marka ka laabto yidhaahdo munkarkaas inuu ka qaybgeli maayo waa u furanta cudurdaar bay u noqonaysa munkarkaas inuu qabto فإن كان المنكر مركا دو منكر كو يحي يزول مد بابا هي بحضوره سو حضرتي هبل هدو يمادو منكرك ولا كلا قرينا أو كانت الصور مصور هذا على الأرض دولك أي يالان في بساد جوجل في بساد جوجل جوجل شيبا مصور كو دغن يو وا wax inuu ihaanaysan yahay ay ka muuqato aw makhidatin barkin oo yutakaw عليها lagu lagu tiirsanayo oo qofku xusulka ay dhiganayo ama ku fariisanayo aw maqduu'at ar-ra's suuradu mid madaxa laga jaray haday tahay aw suwara shajari geedihi masawiradooda haday marka masawirada geedaha iyo waxyaalaha xayawaanka aan ahayn masawiradoodu dhib male laakiin suurada xayawaanka inay madaxa ka go'an tahay ama meel lagu tumanayo inay ku taalo saasoo kale haddii ay tahay dhib malhu leeyaho meeshaas suura la ixtiraamahayaa kuma jiro suuradu markay ixtiraaman tahay waxa cibaadada alla qeyrkiisoo la caabudo ay ka timid waxay ahayd suuradaas meeshaas marka waxaa fiican in la fahmo suurada marka hore in la sameeyo iyo gadaal in la isticmaalo xukunkooda waa kala duwanaan kara suurada xataa adiga mid nusnusa oo aan noolaan karin adiga inaad samaysid laguma ogo waxa lagu sameeyaa waa daruuro inay daruura timaado ee suurada samaynteedu waa shay xaaraam oo kabaa'irow waxa uun qofka loo ogol yahay waxyaalahan aan ruuxa lahayn oo muxuu ahaa geedaha iyo badda iyo webiyaasha iyo wax noocaas oo kale ah kaasa suuraga marka wuxuu yidhi fal yaxdur ha iska xaadiruu yidhi haddii waxyaalahaas ay yaalaan suwar shajir iyo suura maqduucat ra's hadday kuwaas yaalaan fal yaxdur ha iska tago ha xaadiro ولا يكره نطف السكر سكر فردينتي لما كهدو يرو نحو في الاملاكات املاك وحوي و وحوي وليمدا او عقد زواجك marka guurka ee nikaaxa ee markii ay tahay sokor in la firdhiyo wixii la wixii la mid sokorta marka wax dhulka lagu firdhinayo ma aha waa wax meel laga qaad qaadan karo lagu firdhinayo bal huwa khilaaf al-awla bi ruwa ma fiicna waa laga fiican yahay والتقاده ايضا ان لا غرغربسدان خلاف الاولى ماشي marka qofka hadii inta wax la daadiyo dadku qaad qaataan oo la kala boobo oo saas oo kale miro xuma meesha ku jirta ee qof walba asagoo meeshii safadhiyo wixii in loo geeyo saas ah haday hada isku laayaan oo kala boobaan oo taasna waxa way xaalkii waa si xumaan باب معاشرة الأزواج hadda haddii reerkii nikaaxii iyo sidaaqii iyo weliimadii iyo wixii dhammaadeen reerkii baa isku soo haray labadii qof labadii qof say u socon lahaayeen baa hadda baabkaani ku saabsan mucaasharatu lazwaaj yajibu calaa kulli waaxidin mid kasta waxa ku waajibahayo min azawjayni labadii zawj ah almucaasharatu bilmacruufi si wanaagsan si la yaqaano inuu qofkii kale ula dhaqmo wa badlu maa yalzamu wixii ku laasimhayay inuu dhiibo min qayri madlin meermeerin la-aan walaa idhaari karaahatin asagoo aan dhibsi muujin labadooda qof waliba qofka kale asagoo aan inuu waxa dhibsanahayan u muujin meermeerinna waajibkiisa inuu kasoo baxal marka qofba wixii laga rabay inuu karaaha muujiyana lama rabo oo qofkii kale waxaan inuu dhibsanayo u muujiyana lama rabo inuu meermeeriyana lama rabo ويحرم على الرجل إنك وحا كحرام أن يسكن إنو دجي زوجتين لبا هوانا في مسكن واحد نسكو هالقرئ إلا بخضاهما أي هذا نقشدهما هالقرئ هذه للدجي إن بدن وحا إمانا يسا وحيارا الله يسكو قبسانا أيو مرافق دي الله يسكو قبسانا أيو مرجك دي الله يسكو قبسدو مربو وحا يسكو قبسدو أيضا يسكبسي قدوا سهلي هاي مركا وحا لبا ميلولو كلا ميلا يسان إنو دجي gurigoo kale haddii uu yahay maalan kor iyo hoos oo kale haddii meelaha lagu adeeganahayo maraafiqdu kala duwan tahay waa suuragal in labadii meelood la dejiyo haddii gurigii dhexda laga kala sameeyo oo qof walba maraafiqdiisu u gaar tahay oo musqushiisu gaar tahay oo jikadiisu gaar tahay oo albaabkiisu gaar yahay oo wixiisu kala gaar yihiinna suuragal laakiin meel laga wada adeeganahayo iskuguma geyn karo inay ayaga qaali yihiin maaha meeshaas wax alaale wixii shaqaaq kicin karo oo dhan baa meesha laga fogeyna walahu an yamnacahaa inuu ka reebuu leeyahay min alkhuruuji inay baxdo min manzilihi gurigiisa guriga inay ku jirto inuu inay ka baxdo inuu reebuu leeyahay فإن مات لها قريب مد قرابة وهي هدو دنتو أيدي أستحب وحال سنية أن يأذن لها إنه أقلاده في الخروج بحد سي أو مركا إيه بحيتانكاس أي بحيسو إيه أي بحيسو قراب حريرسكي وحي اللي قربي أي أسميسو marka dalilaya inuu inay baxdu ka ka celin karaa waxa weeye nafaqadeedii iyo waxeedii asaga keena haduu mucsir noqdo wax waayo guriga iska fadhimo oran karo maxay meesha inay ku baqtido lama amri kare inay wax iska doonato dan baa ku khasbaysa marka marka inuu idmo laga rabana waxa weeye haddii aan bixitaanku uusan sababayn waxyaalo xunxun uusan sababayn waman lahu nisaau ninkii dhowr haweena leh laa yajibu calayhi korkiisa kuma waajibahayo an yaqsima inuu qaybiyo lahunna dhammaanto lahunna ayaga maalmo kala go-an inuu siiyo bal lahu wuxuu leeyahay alicraadu canhunna inuu ka jeesto bilaa ismin dembi la-aan meeshaas haddii masaladaas kolleyba waxay ku dhisan tahay waxyaalahan oo istimtaaca meesha yaalla inuu yahay xaqu zawj oo ninkii xaqiisa inuu yahay oo naagtii marka wax badan lagama siin marka inuu ka jeesto maalan masjidka iska aado oo iska joogo oo caaw meesha iskaga hoydo oo waa u suura geli karta waliba masaladuna masalo oo fuqahada ay isku waafaqsan yihiin maahanoo haweenta nafsadeedu waxay ku leedahay istimtaaci xaqeed ومثلا فقدان شافعيه هدي نينكا نفقه سيو او راشينكي ميشا يالو اسكا مقناادو هل سنه لبا سنه صدح سنه افر سنه اسكا مقناادو wax badan kama soo qaada laakiin fuqahadu masaladaas isku ma raacsaneen ee qaar kood waxay leeyihiin cunto kale laga ma rabay waa inuu yimaadaan laakiin hada sida madhabta ku socoto waxa inuu ka jeesto leey bilaas laakiin hadduu mid ayaga ka mida u galo markaas weeye marka canaabtu imaanaysa walaysa lahu malaha an yabtadia inuu bilaabo almabiita hooyashadii cinda ixdaahunna midoodu ka hoydo ilaa bilqurcati qurca maahan haddii ayaga oo dhan uusan markaa la joogin safar jiro ama meel jiro ama beledka intuu joogo hawl kale ku mashquulo marka meeshii uu ka bilaabahayo waa in loo qori tuuraa فإن بات هدو هيدو عند واحدة من أكتود منهن كمدا لزمه وحكو لازمه يا المبيت إنو كهيدو عند الباقيات كوي سواري أكتود بقدره مبيت كي قدر كيسي هل هبين هداي أحيل أيقونا هل هل همين هداي لبا هايد لبا لبا همين وأيو دورك وكبا حيسا انت همين انت وقت جدي لمانا هدي أول سد حبين أكتود وسكت جوغي waxaa marka labada door oo kale ayadu waxa ku yeelan mayso meeshaas marka haddii ninkii uu shaqo ku mashquulo galo iskaga mashquulo oo maalan u imaan waayo waxaa suuragala sida askartoo kale iyo dadad oo shaqooyin adadag leh in inay soo baxaan ba u suurageli waayaan marka arrinta noocaas oo kale marka ay timaado meeshuu ka bilaabahayo waa la qori tuura فإذا أراد القسم هذو قسم دون قسم ونوحا وقيبها وقرق جوغستيسو حميد والب مدد عيلالة أقرع وقرعينا فمن خرجت قرعتها مدى يسوى بحدو قدمها هرمرينها يا تيلا قبل الله ومسألة تذكر لنا في سنة هيو هوين كان على مرة إن دحدو الشقاق لغا كعية وحال رأينا عدالة أمو قطو أيسا قفقف كرفيه ويقسم وأقيبنا يا للحائض مدي ديك قبتي والنفساء ومشي والمريضة تي تي جيرانيد والرتقاء تي دوغنيد ومحلكي او فرجي ودوغن يحي marka ee guriga joogistiisa weheshiga ayaa wax weyn ku leh ee shardi ma aha in oo qofkii ay diyaar u tahay ee istimtaac diyaar u tahay shardi ma aha marka kuwaas xataa qaybtooda waa leeyihi فإن كان معه حرة هدو ناك حرة قبي وأمة أدون قسم للحرة تو حرة وحو قيبنا هي مثل ما للأمة أدون توحى إلى هذه أمة مرتين لبقل أي أولا بميس وأقل القسم ليلة قسم وحو يروى هل هبين suuragal maahan hal maalina iyo habeen inta la kala googooyo qaybna xagga jooga qaybna xagga jooge hal habeen oo kaamil ah wayatbacuhaa waxaa raacaya yowmun qablahaa maalin ka horeysa aw bacdaha ka dambaysa maanta habeenkaa la jirtaa inay ka horeysa inay ka dambaysa labaduba waa suuragal oo qasmigaani inuu maalin kasoo bilowdo habeenkii dambe raaco iyo inuu habeen kasoo bilowdo maalintii dambe raacdo labaduba suuragalo laakiin habeen lagama yarayn karu yiri intii kale waxay noqonaysaa tashwiish iyo wareer iyo waqtiyaal aan la miisaami karin iyo waxaasa meesha imaana wa aktaruhu alaaatu ayaamin inta ugu badanina waxa weeye waa saddex beri oo saddex beri in uu wax dadku intay ayuu ku tashadeen oo raalli la iskugu noqday maahane saddex beri ka badan guri hebel iskama joogi karo guri walba shan beri marka waxa weeye maqnaantaas badan baa waxay kicinaysaa quluubtii wax u dhibaysa walaa yuzaadu calaa dalika lagama badiyo oo saddexdaas haddii la beriyo laga maqnaanahaya hadday afar ahaan lahayn intii laga maqnaan lahaa wa cimaadu lqasmi alleyl tiirkiisu waxa weeye waa habeenkii qasmiga tiirkiisu waa habeenkii wanahaaru taabicun maantuna waa raacsan tahay liman maciishatu shaqadiisu binahaari maanta ninkay tahay ninka maalin shaqeeya qasmigiisa waxaa asal u ah habeenka maantuna waa raacsan tahay maanta iyo habeenka la kala qaadahayana labadoodu waa kala culusyihiin oo axkaam soo socotaa ku dhisan axkaam ayaa soo socotoo ku dhisan oo habeenka ay maantu kala leeyihiin marka midka asalka ahina waxa weye waa habeenka ninka maantii shaqeeya maantuna taabicu fain kaanat maciishatu shaqadiisu bileyli habeenkii hadday tahay kal xaarisi waardiyihii weeye facimaadu qasami qasmihi qeybtiisa saldhigeedu tiirkeedu waxa weye binahaari maanta marka nahaarka iyo midka lagu leeyahay waa cimaad iyo midka lagu leeyahay waa taabic axkaamtay ku kala duwan yihin gadaal baa laga taaban doonaa insha allah walaa yajibu calayhi wadu wadigii waajib kuma ah guriga uu tagaba inuu wax ka sameeyo waajibkuma aha laakiin tundab waxaa la suneeya ataswiyatu inuu simo baynahunna dhexdooda fiihi fi lwad wa fii saa'ir istimtaacaat istimtaacaadka kaloo soo haray inuu ku simo inuu qofna dayaco lagama rabo marka waajib maahan baa la yidhi maxaa yeele waa wax nashaad iskaga xiranoo qofka nashaad buu ku xiran yahay marka marna nashaadki waa waayi karaa marna waa la heli karaa wain araada hadduu doono an yusaafira inuu la safro bimra'ati naago minhunna ayagii ka mid a lam yajuz ma banaana ilaa bilqurcati qurco maahan hadduu rabo mid ka mida inay raacdo ayagoo dhan baa laysku keenaya waa loo qori tuurahaya miduu usoo baxdaa raacaysa inta kalena waxay arkayaan wax fadilay ma jire qurcadii baa ugu dhaca ayagiiba saasay arkaa fain saafara hadduu safro haddii nabiga sal allahu alay wasalam markay haweenku la safri jireen siduu yeeli jiray waa loo qori tuuri jiray fain saafara biqurcatin qurca hadduu ku safro lam yaqdi lilmuqiimati tii deganayd wax u qadayn ma safar buu ku jiro hal bilaha midaanay la maqnayd oo la soo socoto waa lasoo laabto kuwii midii meesha ku hartay bishii oo kalea lagu qadaynaya lama laha qada ma jiro wain saafara bihaa hadduu la safray bikayri qurcatin qurca la-aan asima waa dembaabahayaa dadkii wuxuu ka muujiyey kala doorasho iyo wax noocaasuu meeshii ka muujiyey wax dhexdooda shaqaa ka kicin kara weeye walazimahu lqadaa inuu qadeeyaana laazim bay ku tahay waman wahabat xaqahaa min alqasmi libacdi daraa'irihaa birida zawji jaaza waman wahabat midii bixisay xaqahaa xaqeedii oo min alqasmi qasmigii ah qasmigu nafaqada iyo kiswada iyo waxaas shaqo kuma lehe qasmigu waa joogitaanka guriga qaybtaas wey marka qaybteediibay libacdi daraa'irihaa siisay kuwii hariifooyinkii kale mid ka mid ahay siisay kuwii lala qabay birido zawji ninkii ogolaanshadiisa jaazi waa bannaan meeshaas marka ayada haddii ay bixiso ninka raalli uusan ahayn asagay arrintu ka falanta hadduu doono wuxuu leeyahay maya wax la bixin karaa ma jiro haddii ay tiraahda hiblaan qaybteedu ugu daro isagu raalli ku noqdana waa yeeli karaa sidii oo sawda binti zacmi ahayd qofkii sidaa yeesha wain wahabat lizawji ninkii hadday siiso tira aduu meesha aragti ka dhig jacalahu waa u yeelahaya liman shaa minhuna miduu doono fain rajacat marka hadday laabato fi lhibati oo maantii hore wixii u muuqday waxaan ahayn baa gadaal ayadii u muuqday marka waa ka baxday caadat ila dawri dowrkiiba usoo noqonaysaa min yowmi rujuuci maantii ay ka noqotay laga bilaabo maantii ay ka noqotay ayaa marka doorka ay kusoo noqonaysa waxa la bixinaya wax hore u dhammaaday oo hibadoodu hore loo bixiyay maan wax soo socdo mutajadid oo maalinba maalin imaanaysa u marka waxa inta la bixiyo aan la iskugu laaban wixii hore la bixiyo dhammaaday u laakiin kan shay mutajadid oo maalin walba imaanayo weeyo waxaa gadaal jira bixiskoodu weli wax dhammaaday maaha marka waa ka bixi karta walaa yajuusu meeshaas marka waa meeshii habeenkay maanta kala qaadidoodii walaa yajuusu ma banaana an yadkhula inuu galo cala mra'ati naaq fii nowbati ukhraa mid kale waktigeedii kalkeedii bilaa shuqlin shuqul lahaan wax shuqula oo meesha ka yaallo xaaja iyo daruura midna ma jirto marka inuu tago oo heble iskaga galo looma ogo waa inay wax un jiraan ama xaaja ama daruura xaajada iyo daruuraduna hadde waa kala duwan yihiin xaajadiina asagaa meesha wax uga baahdo inuu wax nafaqaa geeyo inuu wax waxbuu uga baahday daruuradiina waxa weye qof baa jiran oo liito oo dhib baa meeshaas jira xaajada iyo daruuradu waa kala culusi labadoodu waa kala culusi fain dakala binnahaari maalin hadduu galo lixaajatin xaajo ow bileyli habeen uu galo lidaruuratin daruuro jaaza waa banaan waa banaanya maalin cad weeye marka xaaja meesha ka noqoto inuu nafaqo u geeyo iyo waxbuu rabaa alaabbuu rabaa meesha inuu dhigto waxbuu rabaa inuu kasoo qaato xaaja meeshay ka qabato daruurana waxa weeye habeennimadiibuu gurigaas tago daruuraa meesha jirto qof baa ka jiranoo waxbaa jira jaaza waa banaanta wailaa haddii aysan xaajadaas iyo daruuradaasi aysan jirin falaa ma banaano marka habeenkii iyo maantii midkuu lahaa waa cimaadulqasam iyo waa midka u yiri waa taabic midna xaaja guriga loo tegi karaa midna daruuraa loo tegi karaa marka wixii oo dadka ay raalli iskaga noqdaanna iyaduna waxa weeye waa iyaduna waa furanta nebiga sala allahu calayh wasalama maalin kasta oo firaaqa uu helaba giddigood waa soo wada mari jiray laakiin midna ma taabin jir midii noobada lama wain aqaama hadduu nagaado lazimahu lqadaa qadaa ku laazima mudduu joogay meeshii daruuro ku khasabtay ma aysan jirin mudduu joog qadaa laga raalleya midii kalena waa inuu muddadaasoo kala siiyo wain tazawaja jadiidatan mid cusub hadduu guursado wa cindahu kayruhaa mid kalena ay la jirtay qadaca dawra dowrkiibuu goynahayaa liljadiidati tii cusbay dowrkii awal socdo marna xagga tegahaya marna xagga tegahaya midaan darteed baa loo goynahayaa dhexdaa looga bixinay fain kaanat bikran hadday gabar tahay aqaama cindahaa sabcan todobu ku nagaanahay walam yaqdi waxna ma qadayn wain kaanat tayiban hadday garoob tahayna fahuwa bilkhiyaari khiyaar buu ku jiraa beyna an yuqiima cindahaa agteeda inuu ku nagaado sabcan todoba wayaqdiya uu qaday wa beyna an yuqsima alaaan saddex inuu qaybiyo yaqsima alaaan saddex inuu u qaybiyo walaa yaqdiya uusan waxba qadan labadaasa u furan saddex aan qado lahayn iyo toddoba qadaleh wayundabu lahu waxaa loo suneeya an yukhayirahaa inuu khiyaar geliyo baynahumaa labadaas ma saddex beri aan qada lahayn baa rataa mise toddoba beri oo qadale inuu khiyaar geliyo fain aqaama sabcan toddoba hadduu nagaado bialabihaa iyada dalabkeeda qada sabca toddobadaba waa qadayna ayadii aad dalbatay aw biduunihi duuna dalabihaa dalabkeeda la-aanteed buu toddoba iska joogay qadaa arbacan faqad afar buu qadaynaya iyadoo afartaas saddexdii hore ayadaa iska lahayd xaq keyrkeedna iyadu ma doora walahu lkhuruuju nahaaran maanta inuu baxa ayuu leeyahay liqadaai alxaajaati xaajooyinkiisoo gudidoodii iyo walxuquuqi xuquuq gudideed xaq lagu leeyahay iyo wax iyo dana beledka uga jira iyo waxaas waa u bixi karaa maanta waman malaka imaaan addoommo ninka milkiya oo addoommahaas marka naaga ka dhigta lam yalzamhu ku laazimi maayo an yaqsima lahuna inuu u qaybiyo ayaa qayb kala go-go-an inuu siiya laazim kuma aha laakiin waa sunno si aan dhexdooda mashaqa uga dhicin wayundabu waxaa la sunneeya allaa yucadilahuna inuusan ka cadilin min alwadci jimaac oo hadiiba asagiiba nin kaleba uusan ku darayno asagii uu haysto hadana marka inuusan dayicino markaas uusan ayagii fidnayn ifaafkooda wuxuusan u dhib waan yusawiya baynahunna inuu simo simo fiihi fi lwadi inuu ku simo ayaga nafsadoodana midoodba midda kale aysan fiirin fujuur uusan sabab ugu noqon intaasi marka waa haweenkii dhexdooda wixii qaybaha ku dhex jiray hadda markan waxaa la gelayaa mas'alo oo dariiqa ku imaan karta oo labada qof say u joogaan waxbaa soo dhexgeli kara shaqaaq baa soo geli kara waidaa ra'aa min almar'ati naagti hadduu ku arko amaaraatan nushuusi iskoryeel calaamaadkiisii wacadaha waa waaninaya bilkalaam oo dembiga aakhira ka qabsanahaya iyo adduunka nafsadiisa xumaanta ay leedahay iyo waxyaala noocaas uu sheegay wain saraxad hadday cadaysato binushuusi iskoryeelkii oo amarkiisa aysan qaadanayn oo hajaraha waa ka durkahayaa fil firaashi gogoshi duuna alkalaami hadalka suka ka aamusi maayo laakiin sariirtiisuu ka jiidanaya haddii intaasi ay wax kusii tari weydo wadarabahaa darban kayra mubarix waa garaacayaa garaacataan oo shadiid aan ahayn mubarixii buu fasiray ay laa yaksiru cadma laf ma jebinayo walaa yajraxu laxma hilibna ma dhaawaca walaa yanharu daman dhiig ma daadina sawaa nashazat maratan aw takarara minha hal mar ahaa iyo ka badana marka darbigaasna haddii loo arkahayo inuu natiijo keenahayo ayaa markaas loo baxsanaya hadii la arko natiijo inuusan keenayn waa la iska dhaafa aamuskan oo laga aamusahayo asaga looma ogola inuu ka aamuso laakiin haddii wax sharci ah oo ay yimaadaan oo marka aamuskaasina uu tacfiirin karo shayga sharciga in la fuliyo markaas waa imaan kara maalan salaadii iyo haddii ay ka ka gaabsato iyo waxyaala noocaas oo kalea sigsaag uu ka dareemo marka haddii ay canaan u noqon karto ka aamuskaas oo ay ku xambaarayso waxyaalaha cibaadaadka ay ka tagtay markaas ama wax dembi ay samaynaysa ka tegidiisa markaas wuxuu noqonayaa macquul buu noqonaya laakiin wixii faa'iide laga rajaynayo wey wax meeshaas la samayna darbigaas la garaacahayana noqon maayo dadka dhexdiis mana noqonaa caruurta dhexdeeda laga dhigma waqiila laa yadribuhaa ma garaacayo ilaa idaa takarara nushuusuha inuu soo noqnoqdo maaha meeshaas marka mucaamalkii reerkana waa kaas baabu nafaqaat hadee reerkaa meesha degeni malaa'ig maahanoo wuxuu u baahan yahay waxuu cuno nafaqa marka meesha imaanaysa nafaqadii ninka naftiisu nafaqay ku leedahay xaaskii nafaqay ku leedahay ilmihii baa wax ku leh meeshii waxbaa ka ratib ma marka nafaqaadkaas ayaa iyagana laga hadla yajibu cala zawji ninkii waxaa ku laazimahaya nafaqatu zawjati marka nafaqadaani saddex sababood ayay ku waajibaysa mid waxa weeye waa qaraabo midna waxa weeye waa zawjiya midna waxa weeye milki wixii milki u leeyahay nafaqadooda saddex qaybood saddex sababood marka saddexdii sababood midii ugu adkayd buu soo hormaray midda ugu adkayd waxa wey waa midda zawjada nafaqadeeda iyada meesha waxaa la iskula joogaa waxaa ku jirta mucaawadaa ku jirta qaraabadaas kale qaraabay ku yimaadeen laakiin labadan qof ayaga waxaa isku keenay wax mucaawadaa meesha ku jirta nafaqadu joogitaankeeday udhiganta marka ayadaa adkayd marka ayadii uu soo hormeeyey yajibu cala zawji nafaqatu zawjati xaaskiisa inuu nafaqeeyo yowman biyowmin maalinba maalin hadduu asagoo ay ku heshiiyaan usbuuca la siiyo bilha la siiyo taas waa iska gaarkeeda laakiin maalin walba waa laga raba fain kaana mu'siran hadduu maalqaben yahay lazimahu muddaani laba mud baa ku laazimayo min alxabbi mirtii almuqtaati la quudaysanahay fi lbeled beledkaas miraha laga cuno ayaa hal mud laba mud ahaa la siina iidaanka iyo gadaal baa laga hadli doonaa laakiin cuntadii asalkeedu wey miraha laga cuno magaaladaas masaladaasi marka waxay ku dhisan tahay nafaqada haweenku inay tahay muqadar oo ay go-an tahay ee aysan ahayn kifaaya waana masale fuqahada dhexdooda ikhtilaaf ka jiro waa kifaayo iyo maya waa muqadar oo wax go-an wain kaana mucsiran hadduu yahay faqiirna famuddaani laba mudu wain kaana mutawasidan hadduu dhexdhexaad yahayna famuddun wa nisf marka mutawasidkaasi haddii uu looga badiyo qadarkaas hoos u degayaa mucsiqii buu noqonahayaa oo marka ee waxa uu ee waxa uu helayaa marka ee waxay gelinayaan miskiinimay gelinayaan ee hoos buu dhaca marka kii dhexdhexaadka ahaana mudya nisba laga rabaa marka sida hadda masaladu ku socotaa waxa weeye waa inay muqadar tahay ويلزمه مع ذلك أجرة الطحن شيددي أجرتي هي والخبز كمسينتي هي والأدم إيدانك انت أصلا ولا قرب وحي كرو راشن كاس أبعنا نوالا قرب على حسب عادة البلد بلد كاس عادة سقدرك بلاد وكل دوان تو نرش اللي قلنا ليه وحيالك كل دوان وي بلد كاس للجوة نرش يسالفع waxa fuqara dadka fuqarada ah ay ku adeegtaan waxa kuwa madaxdhaxaadka ay ku adeegtaan waxa kuwa maalqabeenka ay ku adeegtaan meeshaas la raacaa على حسب عادة اللحم عادة البلد من اللحم هلب يودهن دفنكي وغير ذلك وحميشة وحلوغة إيدا أنتو وبلاد قار كودو أن دادكو هلب باقوان باجرتي حوغة عقار عقار يقوان أي وحسن ويستان مركب بلد كاسال راعي ميل هلب إيدان كيسا كجرة والراعي فإن ترى ضياع هذا إسكجر هذا النقدان على أخذ العوض عوض كي قاد الشديسي عن ذلك متكاس جازي وبناي فعشان كان حبوبتي لما ربي لعقت أسقاره أما وحس كلا قاره وح كلا للسيء وأسكور هذا النقدان دبمله حتى هدي نمكن ناقتني وحصل عنا بسيرة إسكجر صعود وحي سيرة سرال النقد نقد ساسي نقدنيس وحي هذا الإسكور نقد هي هي meeshaas marka cuntada la cunayo nuuceeda iyo iidaanka nuuciisa iyo waxyaalaha noocaasna caadada beledka xadidaysa walaha waxay leedahay maa taxtaaju ilayhi waxay u baahan tahay min aduhni subagii ali ra'si madaxi madaxi wax lagu saliidaysto iyo wasidri gobkii waxa weeye saabuunta iyo waxyaalaha la isku dhaqo walmishti shanladii wasamani maa ila ikhtisaali qubaysiga biyihiisii lacagtoodii haddii biyihii lacagtoodii inuu laga bixiyo in kaana sababu jimaacan aw nifaasa meeshaas maa walqusli wuxuu leeyahay waxna asagaa sabab u ah waxna asagu sababu ma ah labadaasuu kala bixiyey waase masalo hadde iska adag fain kaana sababu xaydan hadduu yahay ow kayra dalika lam yalzamhu ku laazimi oo hadde wax asagu uusan sabab ku lahayn saasuu ka dhig ixtilaam wax noocaasa walaa yalzamhu thamanu abiib meeshaas marka wuxuu kala bixinayaa waxa qofka nolosheedu ku taagan tahay oo iyo waxyaalaha muxuu ahaa noloshu ay ku taagan tahay waxyaalaha qofka oo dawaamkiisa ka mid ah labadoodiibuu marka kala saara wuxuu yihi walaa yalzamhu thamanu abiib thamanu iib miya walaa yalzamhu thamanu iibi طيبكي لعكتي واجبك مع أدوكي لكن الدواء سوى كان أنا استعمال شو على قرب ولا أجرة الطبيب والطبيب كوا حال قرب إنه حفظ البدن وهو حال استعماله اللي هي مرك ما قرنا هيو هاد مسألة سي أصل كي كل سنة يعني ما قرنا ولا شراء الأدوية دواوين كي جريدو دي ونحو ذلك وحي لمده ومركز هاد وحين نقول هاد السنة يدي بحول قبل jiradeeda ha iska qabto ha iska qabto saas arintii marka masalo ma garanhayaan asalka waxay ku dhisan tahay garan waxay u baahan tahay bal aqwaasha fuqahada iyo in la fiiriyo oo marka waxa ay daliishanayaan meesha laga soo istikhlaasta ويجب لها وواجبها من الكسوة درك ما جرت به العادة عادة وحيكون دريرسة في البلد دركا والبلد كاسين لقى قاعدته min iyaabi lbadani jirka dharka loo qaatoo la gashado walfarshi gogosha dharka la goglado walqidaai midka korka layska saaro walwisaadati barkinta calaa xasabi maa yaliiqu biyasaarihi waicsaari xoolaqabeentiisa xoolaqabidiisa iyo faqiirtinimadiisa qaninimadiisa faqiirnimadiisa wixii munaasaba marka dharka caqniyada dadka ay qaataan iyo midka fuqarada ay qaataan iyo beledkaas caadadiisa lagu socona oo haddee farshigaani waxa weeye shaygii la goglanayo maalan haddii sariir la dhigtay wixii maradii la saaranayay iyo midii korka la iska saarayay barkintii iyo waxaas waxay ayaguna la socdeen caadatulbeled iyo caadatulbeled weliba waxaa ku kaban dadka xoolaha qaba iyo dadka kale wixii ay kala isticmaalaan wayajibu tasliimu nafaqati nafaqadii in loo dhiibaa waajibhaya ilayha min awali nahaari maanta awalkii galabtii in loo keeno ay ayadii la heli karo galabtii loo keeno intaas ay sugayso oo lama wa tasliimu lkiswati dharkana waa in la siiyaa min awali lfasli fasalka awalkiisa oo dharka fasal fasal haddii loo qaato fasalka awalkiisa waa in la siiya haddii maalan lix bilood iyo lix bilood dharka loo kala qaato beledkaas marka fasalka bilowgiisa yaa la siina fain acdaahaa hadduu siiyo kiswata muddatin muddo dharkeedoo fabaliyat ay baaba'do qablahaa muddadii ka hor lam yalzamhu ibdaaluha inuu bedelaa ku laazima meeshaas marka inay nafaqada iyo muxuu ahaa kiswada iyo wixii oo dhan muqadar inay yihiin saas arrintu ku socota wain baqiyat hadday baaqi noqoto bacda almuddati dharkii la siiyey muddadii waa ka- ka ka gadaaluu sii joogay lazimahu tajdiidu inuu wax cusub keenaa laga raba fasal fasal haddii loo qaadan jiro beledka caayadiisa lix biloodba wax la qaato haddii lixdan bilood midii la siiyey gadaal iska joogaan oo dharkan iska yaalaan lixda kale koodi waa laga raba walahaa an tatasarafa inay tasaruftay leedahay fii kiswatihaa bilbayci wagayri wixii fasalka dhaafay heesay rabtay iskaga iskaga takafalanaysa wayajibu lahaa suknaa milahaa mil suknaa milihaa iyadoo kale wixii meeshii la askuniyaana waajib bay u tahay oo qofkaan oo kale meeshii in la askuniyo caadada tahay waajib bay waa u waajibaysa marka hadda suknaha bilaada la joogo iyo dadka waxa ay qabaan iyo eh, waxyaalahaasina waxbay kala xadidahayaan eh, eh, haweenka duruuftay ku nool yihiin waxbay kala xadidaysa wain kaana tukhdamu fii beyti abiiha aabbaheed gurigeeda markii ay joogta haddii loo adeegi jiray lazimahu ikhdaamuhu inuu adeego ayaa waajib cid waa inuu adeejiya inuu cid u adeejiyaa laga rabo markii gurigeeda ay joogto waa loo adeegi jiray